tiradan uu rabo inuu ku sallaysiiyo waxqaybiska waa tiro laysku hasto tiradan lama gudbinin wixii la xisaabay habeenkii tirikoobka lama gudbin waan ogsoon inaan la gudbin waxaa la gudbiyey waxa la yidhahdaa household mapping household mapping waxa weeyaan waxay xisaabeen waxay u malayn inay yihiin hoyga ka jiro kursi baarlamaan walba amise county walba waxay ku dhufteen tira oo qiyaas ah oo hoygaasi amase cid walba imisaa qof oo ku noolaan karto amase ay ka koobnaan kartaa marka waxayna ku dhufteen tire ah shan qof lix qof maaragtay ciddiba haddee xoolodhaqatada iyo soomaalidana waa laxaa laga helayaa inta badan qoysas oo intaa aada ugu badan la yaab ma aha in la helo oo soomaalida laga helo nin soddon jir ah oo saddex xaas qabo tiiba ay shan cunug mise todoba cunug ay qabto marka isku welcelintaasi oo qiyaasta ee wax dad lagu maamuli karo oo tiro laga dhigi karo maaha haddaad fiirisid kursi baarlamaanka balambala oo kale oo lagu leeyahay tiradiisa dhanbu wuxuu noqday soddon iyo laba kun oo qof inta ka soo codaynaysana oo ka qaadatay kure ka qaadatay ay ku dhowdahay inta iyada ah oo hadda miyaan leenahay reer balambala dad codaya kila xaad jooga mogi carruurba ma leh dad aan qaan gaarinba male miyaan leenahay markaad fiirisid tarbaja oo la yidhi tirkoobkii 2019 iyo kan 2009 dhexdoodii tobankii sane tirkoobkii tarbaja nus buu hoos u dhacay ma dadkii miyaa dhammaad see ku dhici kartaa bulsho in tirkoobkeeda toban sane uu hoos usii dhaca marka waana waxaan u qaadanaa bilqaayo keliya meelo badan oo saas ka jirtaa jiro marka tirkoobkan waa wax dadkii markiida dowladda hayay ay iska soo qorqorteen aniga saa aaminsana madaxda noodistaanna haddaanu nahay maxkamadan ka taagannahay oo waa la ogsoon yahay inay maxkamad ku jirto arrinta tirkoobka